in ka badan boqol iyo soddon dal ayaa ku heshiiyey in la mideeyo cashuurta laga qaado shirkadaha dunida heshiiskan ayaa dhigaya in shirkadaha laga qaado cashuur midaysan oo boqolkiiba shan iyo toban ah madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa si weyn usoo dhoweeyey heshiiskan haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno nuxurka heshiiska waxaa arrintaasi aan ka waraystay jamaal cali xuseen oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha caalamiga ah
heshiiskan horta waxaa gaadhay wadamada ku bahoobay xagga dhaqaalaha iyo horumarinta oo a c d la yidhaahdo o e c d marka lasoo gaabiyo oo ay hogaaminayaan wadamada iyo dhaqaalahooda aadka u horumaray marka wadamadii adduunka waxaa dhibaato ka jirtay markii horeeto in xagga cashuurta wadan walba wadan walba wuxuu doono uu samayn jiray oo wadanka hebel cashuurta intaasaan ka qaadana wadan kalena cashuur kale inta ka qaadaan ay ahaan jirtay wax kala kala gaargaara marka baac mushtariga inuu dhibaato ku qabay marka waxaa laisla gartay in tax rate ama canshuur xadidan oo laisla garanayo kulligeed caalamka oo dhan oo boqol kiiba shan iyo toban ah in layska qaado waxaana heshiiska galay boqol iyo lix iyo soddon wadan ayaa galay oo marka la eego dhaqaalaha adduunkana noqonaysa boqol kiiba sagaashan dhaqaalihii adduunka boqol kiiba toban unbaa ka magan wadamada halka isugu yimid wadamadii ugu xooga weynaa boqol iyo lix iyo soddon wadan baa heshiiskaa galay waxaana la filayaa in taasi ay xagga dhaqaalaha horumariso sababta iminka wadamada yaryar iyagu canshuurta yarar qaadayay sida republic of ireland oo kaleeto aad bay uga faa'iday maxay hayday oo waxay heshay maalgelin fara badan iyo shirkado badan oo halkaasi maaragtay ka samaystay maalgelin ama headquarters ka dhigtay marka tani waa heshiis wanaagsan oo caalamka oo dhan beneficial u ah wadamada combaniyada yaryar ay qaarkood ku dhibaataysnaayeen in ay wadamada qaar cashuur fara badan laga qaado iminka cashuur isku mida ayaa laga wada qaadayaa oo halka sidaa lagu heshiiyey boqolkiiyo shan iyo toban ah arrintan ma waxay saameynaysaa shirkadaha waaweyn oo keliya mise dhammaan shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba way saameynaysaa laakiin dhibaatada waxa ku qabay inta badan shirkadaha yararba ku qabay sababta shirkadaha waaweyn iyagu lacagtay soo saarayeen lacag fara badan weeyaan oo markaa iyagu nacamtii xog dhaqaale ayay haystoon iyagu way u adkeysan karayeen cashuurihii kala gegedisnaa iyo xataa cashuuraha kala gedisnaa cashuur marka taxka la diyaarinayo ama cashuurta la diyaarinayo de culeys bay ku haysay wadan walba waa ina cashuur ka xareeyaan oo dee cashuur complicated ah oo kala gaargaara ama dee dhib badan laakiin imika wax walba waa taa la fududeeyey boqol kiiba shan iyo toban baa wadamada laiska qaadaya wadan walba wadanka kale oo ka qaadaya combaniyadooda marka waa arrin wanaagsan oo u wanaagsan dhaqaalaha adduunka oo furfurnaan iyo wuxuu keenaya iyo horumarin iyo shaqo abuur buu keenaya in shirkadihii yaryaraana lafkoogu ay sii xoogeystaan wadamada dhaqaalahooda hooseeyo arrintan see u saameynaysaa wadamada dhaqaalahooda hooseeyo aad bay si fiican bay u saameynaysaa oo oo ah positive ama dhinaca maaragtay wanaagsan waxay sababta u saameynaysaana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahooda u liitay shirkadahooduna de shirkado waaweyn may ahayn oo oo culeys loo xoog leh shirkadahoogu markaa waa kuwa shaqo abuurka sameeya maadaama shirkadahoogu ay yihiin kuwa shaqo abuurka sameeya cashuuro fara badanna meelo kale ay ka helayeen dee dhaqaalahoodu maaragtay wuu iska liitay laakiin iminka maadaama cashuurtii la dhimay oo boqolkiiba shan iyo toban laga wada dhigay si simanna ay maaragtay ay u tartami karayaan oo ay ula tartami karayaan shirkadihii waaweynaa taasi waxay u keenaysaa in wadamadaasi ay dhaqaalahooda horumaro maadaama ay shirkadahoodii maaragtay ay dee heleen wax wanaagsan oo suuqyo caalamiya oo kaleeto oo imika ay markii hore ka baqan jireen maadaama ay cashuurtii imika wada og yihiin taasina waxay keentay in dadkooda ay shaqo helaan oo shaqa abuurs ay samaystaan ay sameeyaan taasina waxay aada u anfacaysaa dhaqaalihii wadamadii yaryaraa ee soo korayey sababta dhaqaalaha wadamada yaryara soo koraya badankooda shirkadahooda ayaa ayaa laga dheexan karaya oo muraayad ka ah haddii shirkadahooda ay xoogeystaan oo ay macaash soo saaraan oo ay shaqo abuur sameeyaan oo dad ay maaragtay qaataan taasi dhaqaalaha ayunbay usii wanaagsanaataa dowladuhuna way kusii ficnaadaano canshuur bay ka urursadaan wanaagsan
aada ayuu mahadsan yahay jamaal cali xuseen oo ah aqoon-yahan islamarkaana ah khabiir caalami oo ku takhasusay dhaqaalaha adduunka waxa uu ku sugan yahay magalada hargeysa halkaad nagala socotana dhegeystayaal waa laantaa soomaaliga ee v o a